bismillaah magacayga waa cabdinaasir caalim ibraahim gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada afgooye waxaana aad ugu faraxsanahay soo gaaritaanka magaalada baydhabo aan soo gaarnay isagoo wafdiga uu hogaaminayo gobolnatooraha gobolka shabeellaha hoose runaantii shirka waxyaabo tiro badan oo aan kala kulannay way ay jiraan oo waayo aragnimo aan ka qaadannay innaga shakhsiyaddeennii waxbaan ku soo kordhinnay meel marka laysugu imaadana positive iyo negative labadaba way yeelan kartaa intana waa la kulannay laakiin waxaan ku faraxsanahay soo gaaritaanka magaalada baydhabo iyo baahiyaha ka jira degmada afgooye inaan la wadaago dhammaan wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka iyo agaasimayaasha wasaaradaha aad baan ugu faraxsanahay mar labaad in xuquuqda degmada afguuye ee leedahay si waadax ah aan ka gabasho lahayn uga codsanno wasaaradaha uguna dalbanno inayna soo gaarsiiyaan wasaarad walba oo ka dhisan isteedka maamul goboleedka koonfur galbeed waxaan ku soo dhoweynayaa degmada afguuye in xafiisyo ay ka furtaan xafiisyadii aan siinno aan la shaqeenno si isku xirnaantii wasaaradaha iyo degmada ay u noqoto mid daahfuran waayahay baahida degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose bal maadaama aad shirkan qaybka aad tahay noo soo koo bal xaaladdeeda iyo rababkii maalmihii la soo dhaafay ee daahay
baahida degmada afgooye roobka ka hore iyo kadibba waxaa uga horeeya isbitaalka degmada muddo saddex bilooda isbitaalka haddaba hay-ado gacanta ku hayso ma jirto marka laga reebo qaybta dhalmada isbitaalka degmada afgooyena wuxuu u shaqeeyaa sida isbitaalkii gobolka oo kale gobolka intiisii kale ma lahan caafimaad ama isbitaallo oo runaantii horumarsan laakiin isbitaalka degmada afguuye waxaa yaala agab horumarsan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maadaama degmada afguuye ay ka tirsan tahay isteedka koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa in ilgaara ay u yeelato isbitaalka waxaa ka muuqda dayac dhismo wuxuu u baahan yahay dayactir waxaa dumay gidaarkii dhanka webiga ka xigay oo dhanka waqooyi ee isbitaalka waxaa hadda runaantii qarka u saaran inuu dumo isbitaalka qaybtiisa kale horeyna codsiya waan ugu dirnay wasaaradaha arrinta iyadaa ee quseyso hadday ahaan lahayd howlaha guud oo xagga dhismaha ah wasaaradda caafimaadka oo runaantii xagga daawooyinka iyo mushaarka shaqaalaha ah iyagana in ay ka shaqeeyaan sida isbitaalka degmada afguye oo ku heli lahaa bajet baahida labaad oo ugu weynoo degmada afguye ee qabta waxay tahay wadda la'aan afguye ma lahan waddo la maro gudaha magaalada xaafadaha degmada afguuye ma lahan waddooyin la mari karo oo runaantii xilli roobeedyada dadka ay isticmaali karaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ugu horeeyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hay-adaha ka shaqaynaya xasilinta iyo dibudhiska waxaan ka codsanaynaa in muhiimadda koowaad labaad saddexaad afaraad ay siiyaan dhismaha waddooyinka degmada afgooye maamulka degmada afgooye iyo bulshada reer afgooyena waxay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan dibudhiskaas garab ay ka siiyaan maxaa lahayay cid walba oo waxna la qabanaysa barsenteejka noogu aadanaana aan bixinno fursadda tan anoo ka faa'iidaysanayana wasiirka arrimaha gudaha guddoomiyaha gobolka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka codsanayaa hagaajinta dowladaha hoose oo run ahaantii hadda uu ka jiro musuq baahsan xoogaa waxaa muuqda wada shaqayn la'aan wasaaraddii iyo maamulkii degmada mugmugdiga meesha ku jirana inay ka baxaan degmadii ay hesho accountability degmadina in la xisaabin karo iyadana dad ay la xisaabtami karto canshuur daah furanna dadka laga qaadi karo waxa dadka laga qaadana dib loogu celin karo baahida ugu weyn afguya ee qabtaa waxay tahay isla xisaabtan la'aan dowladnimada ma jirayso haddee meesha oolin isla xisaabtan wax hadda aan ka barannay cashiradii la dhigaya waxaa qaybkaa isla xisaabtanka marka waxaan isu sheegnay inaysan noqonin igu sabir oo lagu kala tagay oo keliya ee naqdaan wax la dhaqangeliyo waxaannu leenahay sharciga lambar toban ee dowladaha hoose isaga naftirkiisa inkastoo hagaajin uu u baahan yahay iyo dib u eegis inta laga gaaraya hagaajintiisa iyo dib u eegistiisa midka hadda noo qoran xataa in lagu dhaqmo ugu yaraan wasaaradda arrimaha gudaha mar labaad waxaan ugu mahad celinayaa isku keenidda siddeed iyo tobanka degmo inkastoo ay ka maqnaayeen laba ka mida degmooyinka baraaba iyo degmada buurha kaba oo sababo amni jira dartoodii ay u soo baaqdeen xoogaa eelaboradoodiina ay yihiin kuwa hadda aanan sidaa u shaqaynaynin oo maalin walba ah laakiin lix iyo tobanka degmo kale oo ay ka mid tahay degmada afgoy aan isbarannay taleefoonaan kala qaadannay caqabadaha degmooyinkaas haysto waxaa annagana haysto waxaan ku xalinay caqabadihii hore noo soo maray iyo iyaga kuwoodii hore usoo maray waxay ku xaliyeen waayo aragnimo aan waa kala faa'iidaysanay xiriirkasi iyousan noqonin mid tobanka bisha oktoobar oo keliya ku ekaada inuu noqdo mid socda madaxweynahana waxaan ugu mahad celinaynaa fariintiisii iyo casuumaaddiisii oo caawa inuu diyaariyay casho sharafta sugootinta ah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu